bismi illaahi raxmaan raxiim magacaygu waa garsoore axmed dalmar ismaaciil magdheer halac ka tirsan garsooreyaasha maxkamadda gobolka nolojeer hargeysa garsooreyaasha galada ee qaybtii madina iyo fulinta intaba waan galaa muddo iyo makabil iyo bar ka hora ayaa waxaa laygu soo qoray kiis afar suxufi ku eedeysan yihiin oo kale ah siciid khadar cabdilaahi ina xaliimo jibriil labaiyo soddon jir ah koob iyo soddon jir ah xasan maal dhider ina khadar ina khadra maxumed soddon jir ah cabdicasiis bashiir nuur ina xaari siciid afar iyo labaatan jir ah cabdisalaan cabdirashiid caalin ina isir xaaji labaatan jir ah kuna eedaysan qodobada shan boqol iyo shan saddex boqol iyo koob iyo labaatan saddex boqol iyo sideed iyo labaatan oo lala akriyo qodobka koob iyo toddobaatanaad xeerka ciqaabta guud qodobadaasi dadka ayna daawanaya aad ma fahmaya waxa weeyaan qodobo mudaharaa sharci darro ah kicin dadweyne iyo amar diiddo maamul dacwadda waxaan soo wadnay muddadaa dheere bisha ah si aan u xaqiijinno oo aanaan ugu degdegin maragyada iska hubsanno xaqiiqooyinkii dacwadda u eegno dhammaan maragyada waxay filaan u shiilno u kala saarno alxamdulilah maanta ayaa noo dhammaatay dacwaddii oo dhammaystiran oanu ku dhawaaqnay xukunkana waxa uu ahaa sidan hoos ku xusan maxkamadda gobolka balowajee hargeysa waxay soo saartay xukunkan maanta taarikhdu tahay sideed toban bisha labaad laba kun iyo afar iyo tobanka maxkamaddu waxay dembi ku heshay dembiile xasan khadar xasan haa siciid khadar cabdilaahi ina xaliimo jibriil iyo dembiile cabdicasiis bashiir nuur ina xaali siciid dembiile cabdisalaan cabdirashiid caalin ina isir waxaanay ku xukuntay saddexda dembiilee sare midkiiba lix boqoloo kun oo ganaax lacageed ah sida ku xusan qodobka shan boqol iyo shan qodobka shan boqol iyo shan haddaan garsoora ahay wixii ogolaanaya aniga laba mid qof kasta oo ku guuldarraysta inuu dhowro amar si sharcigaa loo siiyey maamul guud maamul guud oo danta caddaaladeed ah ammaanka guud sida nidaamka guud amba faya dhowrka waxaa lagu ciqaabayaa marka uusan falkaasi ka dhalan dembi culus dembi culus waxaa loo jeedaa markuu falka ka dhasho dhaawac dhimasho amardidadaasi aanu ka dhalan waxaa lagu ciqaabayaa xadhig ilaa saddex bilood ah amba ganax lacageed markaa labadaas joyce garsooraha ayuu yaalla garsooru wuxuu xukumi karaa xadhig wuu xukumi karaa saddex bilood xukumi karaa waxa kaloon xukumi karaa ganax lacageed marka danta guud cadaalad eegay markaan eegay dhinac walba waxaan xukumay ganaaxi lacageed oo qodobka ayogol waayo waa discretionary powerska sida ku xusan qodobka boqol labiyo sagaashan garsooru wuxuu awood u leeyahy inuu qodobada aanu ku xadgudbin halka uu saraysa imka qodobka hadduu toban sano ilaa hal sano yahay hal sano baan xukumi karaa toban sano baan xukumi karaa marka awooddaa saa iskale gaabkaa u dhexeeya sharci garsooraa iskale waxaan xukumi karaa hal sano sagaal sano iyo barna xukumi karaa toban sano xukumi karaa laakiin tobanka sano xaggaagu ma bixi karo koo iyo toban sano garsoor ma xukumi karo halka sano hoos ugu dejin karo wax kasta eego saas daraaddeed aan waxaan eegay markaan wax walba eegay waxaan xukumay ganaaxi lacageed lix boqoloo kun oo somalilan shilin ah si saxaafaddana ay dabar ugu noqoto waayo saxaafaddu had iyo jeer waxay dadku sheegaan inay xor tahay xorriyaddu way tahay haa oo madax bannaantay laakiinse halka xuquuqda dadka kale ma gaari karto qof wax kama sheegi karto oo ma caayi karto gurya aan loo idmo wax kama soo sawir qaadi karto xeryaha milatariga ma soo sawir karto marka xorriyaddeedu waxay ku joogtaa xadka qofka kale qof kale wax kama sheegi karto sidaas daraaddeed saxaafadda waxaan soo jeedinayaa annagu haddaan nahay garsoorkii somalilan waxay nagu xantaan ma madax bannaana dawladdaa dabada ka wadda annagu taa waan beenayna annagu fiiska naloo dhiibiyo caddaymimo xisaabtama dawladna dabada nagama wado cid kaloo dabada naga riixdaa ma jirto xeerlaani dabada nagama riixdo waxay caddaystaan bay leeyihin wixii idinku caddaadana waa laidinku xukumaya shigeeda sharciga marka idinku sharciga kama weydin dhinacan kana leediin waa dawladda dabada ka riixdana war ka madax bannaana siduu sheegay qodobka toddoba iyo soddonaad dastuurka soomaalida qarankan soomalilan wuxuu ka kabayay saddex laamood laanta sharci dejinta laanta garsoorka iyo laanta fulinta waa saddex awoodood oo siman oo midbagaanu madax bannaantay laakiin waanu isla xisaabtannaa isla xisaabtan maa naga dhex dhacaa sidaas daraaddeed waxaan ku soo gebagabaynayaa saxaafadduna iyadoo hawl adag haysa shuruucda iyo ka bixi war saxafiyow markaad waxaa samaynayso maxaa ka iman kara eeg warka ha iska qaadin oo hafaafin markiiba sharciga eego waayo soomaalibu ku qorad akhri kartaa sharciga ka gudbina dacaayadda aad tiradaan dacaayadda suuqa noo gelisaan dabada dawladda ka riixdaana ma jirtay wasalam alaikum raxmatullah